cabdiraxiim budul waxaa takhasuskiisa dhanka daraasaadka nabadda iyo xalinta xasradaha uu ku soo qaatay dalka suudaan muddo hadda laga joogo toban sano iyo dheeraad waxa uu ka warramayaa saamaynta ay noloshiisa ku yeelatay waxbarashadii uu ka helay dalka suudaan ka hor inta uusan dalkaasi cagaha la gelin colaadda sokeeye ee ka taagan tan iyo sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii
anigu waxaan ka mid ahaa tobannaan kun oo arday oo dalka suudaan waxbarasho u aaday sanadihii intii udhexaysay bilowgii sagaashamiyadii ilaa markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka suudaan sanadkii hore abril shan iyo tobankeedii laba kun iyo saddex labaatan anigu waxaan tegey suudaan bilowga qarnigan laba kun iyo labadii ilaa laba kun iyo toddobadii ayaan marxaladda jaamacadda toos u joogay waxaan bartay takhasusyo kala duwan oo ay ka mid ahayd nabadda iyo xalinta colaadaha oan mastarka ku qaatay dabcan dalka suudaan waxa uu caan ku ahaa in uu soo dhoweeyey arday badan oo muslimiin ah oo ka kala yimid qaaradda africa iyo weliba asia iyo dalal kale oo badan ujeeddada ugu weynna waxay ahayd in fursad waxbarasho oo wax ku oolah ay dalka suudaan ka helaan si ay dalalkoodii gashin waxbarasho iyo mid aqooneed oo wanaagsan ugula laabtaan waxaan xasuustaa xilligii anigu aan suudaan joogay waxaa dalkaas joogay toban kun oo arday qiyaastii oo soomaali ah oo lahaa urur weyn oo ururka ardayda soomaaliyeed la yidhaahdo waxay saameyn weyn ku lahaayeen systemkii ardada ee dalkaas jaamacada caana oo soomaalidu ay inteeda badan maqashay ama qaar badan yaqaanaan baa jiray oo soomaalidu ay caan ku ahayd sida jaamacadda caalamiga africa oo kaliyo ardadaas soomaalidu oo dhiganayay dhammaan noocyada kala duwan ee waxbarashada injineer dhakhtar macalin maamul wax kasta dhiganayay waxay intooda badan ay ama kulligoodba ay heleen waxbarasho bilaasha oo aan wax lacaga laga qaadaynin qaar badan oo kamidana waxaaba loogu daray jiif iyo cunto bilaasha oo systemka dawliga ee dalkaas suudaan uu mas-uulka ahaa kharashkiisa marka soomaalidu dabcan aad iyo aad ayay fursad fiican uga heleen dalka suudaan budul ayaa dhinaca kale tilmaamaya in xusuus lama ilaawaana ay noloshiisa ku leedahay waxbarashadii sare ee lacag la-aanta ahayd ee uu ka helay dalka suudaan sida dadkii dad badan oo kale oo fursaddeeda oo kale helayba ay maanta ku sugan yihiin waxa aan anigu aad iyo aad aan saameyn igu yeelatay in aan waxbarasho bilaasha oo ka fiican ama ka wanaagsan halkii aan anigu markaa ku dhashay ama aanan ku haysanin halkii dalkii aan ku dhashay in aan aan ka helay dalkaasi saameyn weyn bay igu yeelatay dabcan waxaan rajaynaynaa in dalkaasi uu colaadda aan laka qaboojiyo mar labaadna ay nabad iyo xasiloonidii caanka ku ahayd oo ku soo laabto dareenkaas iyo taariikhdaas ee uu budul tilmaamay in dalka suudaan ay ku leedahay noloshiisa ma aha miduu kale ku yahay ee waxaa sidoo kale la wadaagaa arday kale oo badan oo uu ka mid yahay cabdirashiid cali axmed oo sannadkii laba kun iyo saddexdii magaalada boosaaso uga ambabaxay sidii uu uga soo faa'iidaysan lahaa deeq waxbarasho oo uu ka helay dalka suudaan labadii kun iyo saddexdii ayaan ka dhooftay magaalada boosaaso anoo u socdaa deeq waxbarasho aan ka helay jaamacadda afrika caalamiga ah ee ku taalla magaalada khartum waxaan runtii aad u xasuustaa maalintii aan boosaaso ka dhoofaynay wax aragti ah oo aan ka haystay dalka suudaan ama dadka reer suudaan ma jirin haba yaraatee maxaa yeelay social mediana ma jirin waxa aan xog ka heli karnana waa waxa uun maaragtay idaacadaha aanu ka dhegaysanno dad ka soo baxay oo ama ku nool oo deganaansho ku lehna oo aan garanaynina ma jirin dhallinyaro aad u yaryar baanu ahayn oo da'yar cabsida meel cusub oonu u soconno oonan garanayn waxa aanu ka mudan doonno iyo khibrad yaridayada iyo annaga oo ka tegayna waddan aan dawlad lahayn marka intaa la isku daro waad iska garan kartaa qofka aan waddankan weligiis ka bixin da'da yara markaa secondary dhameeyey diyaarad la saaray loo diray dal ajnabi ah oo luuqadiisa aanan uuna ku hadlin mar kasta oo suudaan baanu u soconnaa aanu ku dhahno dadka naga waaweyn ee nala joogay markaa deegaanka waxay nagu lahaayeen waa meesha juul baa laga cunaa waa meel kulul oo cimiliyadeedu daran tahay wax fiican lagama sheegaynin markaan usii socnin dalkaas dareenkii walwalka lahaa ee cabdirashiid uu ka qabay dalka uusan haba yaraatee wax ra'ayaa ka haysanee suudaan ayaa muddo gaaban kadib aada isu beddeshay wax yar kadibba waxaad moodaa in aanu meeshaas aanu weligaya na joogi jirnay waanan wax kale ma aha waa kaljarka iyo dhaqanka naloo diyaariyey weeye waa soo dhoweynta nala siinayey weeye waa jacaylka naloo muujinayey durbo waxaanu dareennay inaanan qurbo joogin durbo saaxiibbaan yeelannay durbo macallimiintiibaa maaragtay aan la saaxiibnay durbo waxaanu isbarannay cafeteriya cafeteriyada jaamacadda dhex taal ku dhex taal nimanka iska lahaa ganacsigaas ku jiray kaftariyooyinka buug baa naloo furay meelaha kubadda lagu ciyaaraanu iska xadirnay maktabadii baanu helnay durbe inaanu u yeelanay access inaanu u yeelanay inaan galno masaajid iska weyna jaamacaddu leedahay barxad iska weyn bay jaamacaddu leedahay kaftan sheeko isdhexgal bulsho muddadaa aan runtii joogay aniga oo aan afar sana ahayd hal maalinna maan dareemin in aan koyto ku ahay ama aan ajnabi ahay waxaan caasha kugu darayaa anaga markaanu xaggaa joognay nalooma aqoonin ardada ajaanibta nalama dhihi jirin waxaa naloo sameeyey arday kaar ama bitaaqa ay ku qoran tahay tulaab alwaafidiin oo ah ardada wafdiga yani ardadii wafdiga ahayd yani ma aha ardadii ajaanibta ahayd waxaa nalaga nalaga saariyey dhadhanka ah inaanu ajnabi nahay marka tulaab alwaafidiin waxaa naloo sameeyey hay-ad dhan oo basas noo diyaarisa oo arrimaha iyaga maxaan ku dhahdaay mutaabacaysa arrimaha iyaga la xiriirta oo haddaanu xaflado leenahay ama aanu dabaaldegyo leenahay ama kowda juulaay oo kale u dabaaldegino noo qaban qaabis meeshii meel amni ah oo aanu tegi karno baabuurtii aanu jaamacaddayna lagaga guri lahaa naloo geyn lahaa hoolasha aanu xafladaha ku xafladaynayno noo noo diyaarisa qofka suudaaniga marka aad ugu horeyso dadkii sabciiniyaadkii toddobaatmeeyaadkii dadkii noolaa isla markaba waxay ku weydiinayaan fankii soomaalida raggii iyo gabdhihii soomaaliyeed ee fankaas ku jiray bay maarta way way wada garanayaan waxay si gaara usii garanayeen xaliimo khaliif magool oo meesha aada looga yaqaano waxaa durbe lagaa dhigayaa markaad sootaa qof soomaaliya markaad tahay durbe waxaa lagaa dhigayaa inaad tahay qof suudaaniisa oo aadan waxba kaga duwanayn qofka suudaaniska ah dowlad maadaama oonan ku korin oona dowlad aqoonin dowlad waxay tahay baan ka fahmay maxaa yeelay waa dadkaasi waa dad aad u kala duwan oo qaarkood ay xagjir dhinaca diimaha ay yihiin qaarkoodna ay cilmaaniyin yihiin ama dadka aaminsan xukunka iyo iyo in la kala saaro diinta qaarkood ay yihiin dad shuuciyiina oo maaragtay marka wixii o dhan baa waxay isugu imaanayaan ardada waxay isugu imaanayaan ruknu niqaash wax la yidhaahdo ama doodo furan baa la isugu imaanaya marka waxaad baranaysaa wax la yidhaahdo gacantaada gaabi oo carabkaaga dheere tawil lisaanaka oo qasriya deg yacni intaad doonta hadal laakiin qofna gacantaada yaanu gaarin cabdirashiid ayaa cod dabacsan oo ay tiiraanyo ka muuqato ku cabiraya siday colaadda dalkaasi uu ku soo kifaaxay uu shakhsiyan u dareemayo maanta
waxaan runtii aada uga uga xumahay aadna ii saameeyey dagaalka ka socda suudaan